gudoomiyaha degmada hobiyo cusmaan axmed cabdulle ayaa furay tababar sare loogu qaaday aqoonta beeraleyda hobiyo oo ay soo agaasimeen wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug baanka adduunka iyo mashruuca f s r b waxaana ka qayb galay furitaanka tababarkani mas-uuliyiin ka socday wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug ugu horeyn iskuduwaha wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in mashruucaanu yahay mid dhiirigelinaya beeraleyda iyo waxsoo saarkooda sidoo kalena sheegay inuu ku soo aaday xilli loo baahnaa waan soo booqannay waxaan rabnay inaan mashruuca halkaas ka muuqda oo f c r b ayaan waxaan u ahayn horudhac hadda ka horna waa nimid weliba dhowr jeer wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug ayaa liid ka ah wasaarado kalena way la shaqeeyaan marka waxaan rabaa guddoomiyaha si ofishilah nugu furi doono shirka laakiin inaan wax yarayna briifgareeyo oo barnaamijka aan rabno iyo waxa uu ku saabsan yahay aan wax yaran ka briifgareeyo barnaamijkaan maanta rabnaa iskugu nimid waxaa weeye mashruucaas ayaa soo socda oo haddana socdoo si toosa hadda u bilowday weliba degmooyinka gaalkacyo iyo cadaado waa si toos uga socdaa hadda oo mashruuc waa bilowday hobyana deegaanka ku xiga ay weeye sidaas daraaddeed waxaan sida halkaas ka muuqataba loogu talagalay in la sameeyo guddiyo mashruuca la shaqayn doona gudoomiyaha degmada hobyo cusmaan axmed cabdulle ayaa bulshada degmada ee loo soo xushay mashruucani inay ka faa'iidaystaan isagoona sheegay in bulshada degmada hobyo ay wax badan uga tari doonto arrintan
ugu horeyn waxaan uga mahad celinayaa wasaaradda beeraha in mashruucan ay na soo gaarsiiyeen oo aan qayb ka noqonno mashruuca wuxuu isugu jiraa runtii tababaro wuxuu isugu jiraa in la dhiirogeliyo dadka beeraha oo beeraha la sameeyo abuur in la keeno in wadooyin oo beeraleydu ay leeyihiin la dhiso meelaha ay u badan yihiin waxaa ku jira in la siiyo xayndaabka beeraha oo shabaq uu ku jiro waxaa la dhiirigelinayaa xoolaha oo xoroleyda oo qayb ka yihiin maanta iyo mashruucan runtii waxaan leenahay dalka in laga faa'iidaysto waxaa ku jiraay ayaa nooga qiimo badan inaan keenno ama raadino wax annaga aan haysan waxaa u mahad celinayaa xasan yare oo runtii roobyaad ah oo sameeyey beer sameeyey waxaa la sheegay in qudaarta beerta ka baxda qayb ka mid ah mar horeba magaalada la geeyey oo kabsar caleenta ugu horeyso waxaan leenahay iskuday fiican baa samaysay ma ahayn wax dowladda ay ka taageertay tababarkan ayaa la doonayaa in uu wax badan ka bedelo aqoonta iyo tayada beeraleyda